washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay kala wareegeen ururkii al-shabaab oo deegaanadaasi qaarkood gacanta ku hayay muddo sannado ah deegaanadaasi kuwee ugu muhiimsan ma jiraan meelo kale oo muhiim ah oo ay al-shabaab ka haystaan hirshabeelle waa sidee xaaladda nololeed ee dadka ku nool degmooyinka soo galay gacanta hirshabeelle su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa nooga jawaabi doona wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore mudane wasiir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa ku dhowaada barnaamijka dhegeystaha waa ku dhowahay adina waa mahadsanta waa mahadsantahay bal faahfaahin naga sii dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaab
bismi illahi raxmaan iraxiim adar waa mahadsan tahay ciidamadii qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada dibaxweynta deegaanka oo iskaashanayo waxay gaareen horumaro ballaaran oo dowladda hirshabeelle deegaanada ugu badan ee gobolka hiiraan khaasatan deegaanka dhinaca bariga loo yaqaano waxaa laga gaaray guulo waaweyn waxaa la dhihi karaa barigoo dhan waa laga xoreeyey gobolka hiiraan gobolka shabeelle dhexene laba iyo saddex meelood ayay ku dambeeyaan dhinaca bari waxaana noo dhiman dhinacii galbeedka hirshabeelle oo dhan oo xaduudka la leh dowladda koonfur galbeed ama south west loo yaqaano deegaantaas xaduudka lala oo u dhexeeya laamiga iyo webiga dhinaciisa kale waa gartay marka dagaaladii ugu dambeeyey waxay ka dhaceen shabeellaha dhexe gaar ahaan aadan yabaal iyo deegaanada u dhow dhow marka maxaan kala soconnaa macluumaadka ugu dambeeyey ee aagaas
dagaaladii ugu dambeeyey ama howlgallada ugu dambeeyey waxaa gacan soo gala degmada aadayabaal waxaa la gaaray guulo muhiim ah degmada aadayabaal oo qadiimiya oo degmooyinka soomaaliyeed oo qadiimiga ka mid ah ama degmooyinka hirshabeelle shan iyo toban sano ka badan ama lix iyo toban sanona gacanta dowladda aan ku jirin waxay soo gashay gacanta dowladda saacadihii ugu dambeeyena waxaa deegaano hoos yimaada degmada aadayabaal ayaa lagula dagaalay nimanka al-shabaab meelo badan oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada aadayabaalna gacanta dowladda ay soo galeen marka degmada aadan yabaal dadka deegaanka waxaa nagu maqaal ahaa in markii ay shabaabka halkaasi ka baxayeen ceelashiina ay ka furteen maaragtay motooradii ay ku shaqaynayeen marka xaaladda nololeed ee deegaanka gaar ahaan degmada aadan yabaal haddii aad ka warqabto waa sidee
degmada aadan yabaal nimankaan muddo dheer ayay gacanta ku haysteen muddo dheer ayay mataqaanaa dadka ay waa la toojargareeyey dhibaato badan ayaa loo geystay markii ay magaalada ka baxaayeen waxay horay la dhaqaaqeen dad badan ayay mataqaanaa inay barakiciyaan ay qaxiyaan ay go'aansadeen dowladda markii todobaatan iyo dhowr saacadood ay gacanta ku haysa dowladdan wax dadka shacabka kusoo laabteen hadda socodka iyo ganacsiga aadaybaa waa furmay ceelasha biyahana waxay sameeyeen matooradii iyo bamkii ka bixiyeen mid ka mida bamkii ayay gudaha ugu deeyeen waxay u baahnaayeen water engineer in loo helo dowladda ayaa ku maqan kii kalena dowladda ayaa samaysay matoor iyo u keentay iyo bamki oona shaqaynaa dadku waa cabaayeen waa garta dhinaca hiiraan howlgallada maaragtay ka dhanka ah al-shabaab maamul goboleedka hirshabelle uu ka wado xaggee ayuu howlgalkaasi marayaa
howlgalkaas wuxuu kasoo bilowday matabaan haddana wuxuu joogaa degmada aadayabaal dhinaca hiiraan waxaa la dhihi karaa inta badan gacanta ayuu soo galay galbeedka ayaa ka dhiman dhinaca hiiraan galbeedkana insha allah mar dhowaa rabaa in la bilaabo hawshiisa waaya marka deegaanada la xoreeyey gacanta maamul goboleedka hirshabelle kusoo dhacay maamulka maxaa uga qorsho ah adeer waa maadsan tahay dadaa ku dhintay dalka in la xoreeyo ciidanka xoogga dalka gacanta ku haya deegaanka ciidanka dib xoreynta gacanta ku hayo dowladda hirshabelle ayaa mataqaanaa ka shaqaynaysa deegaanadaas oo dhan lamana dhihi karo dadka waa ka tegayaan meesha insha allah waayahay marka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabelle waxa ay ku sugnaayeen deegaanka maqokori waxaana ay kaga dhawaaqeen in maqokori loo aqoonsaday degmo marka bal arrintaas faahfaahin naga sii waa maadsantahay su-aal fiican waaye sida ka mida shuruucda dowladda hirshabeelle madaxweynuhu goobtuu tago oo degmo u qaantan inuu degmo ka sheego oo degmo u barbasgareeyo waa afkaartiisa siyaasadeed madaxweynaha dadka deegaanka ayaa waxay ka shaqeeyeen meeshaas inay degmo tahay in deegaankaasu degmo u qalmo soo dhoweyn badan kadib iyo wada shaqeyn iyo dadaallo badan ee bulshada muujisayne madaxweynaha codsi la weydiistay ayay ahayd waxuuna ku dhawaaqay inay degmo tahay degmada muqkuri tobankii bisha islamarkaasna shuruucdii iyo fulinteeda iyo baarlamaan iyo waa shaqo laga rabo wasaaradda arrimaha gudaha waxaana ka shaqey doona golaha wasiirada la gey doono golaha wasiiraduna mataqaanaa ay dhegeysan doonaan baarlamaankana la gey doono insha allah sida aa ka warqabtana deegaanka hirshabeelle waxaa deegaano badanoo waxaa jira degmo u qalmo welina aan shuruucda la gaarsiin deegaanadii la xoreeyey deegaankii degmo u qalmone haddii dowladdu tagto inay go-aanka dowladnimada laga fuliyo waa waajib islamarkaasna waxaa dowladda ku waajibaya inay shaqadii dowladnimada si loo qabto oo dalka dowladda loo daadajiyo oo deegaanka mataqaanaa loo fidiyo oo degmooyinka loo dhaqi shaqo la howlgeliyo deegaankan waa la xoreeyey bulsho badan oo ku noolna baahi degma ayay qabaan waqti dheer degmadaas deegaankaasna wuxuu sharuudihii uu buuxiyey waxa uu kilomitarka u jira degmooyinka iyo bobulationka ku nool madaxweynuhu marka soo dhoweyntii iyo marxabeyntii iyo rabitaankii bulshada jawaabteeda ayuu fuliyey shaqadiina waxay u taallaa golaha wasiirada iyo wasaaradda arrimaha gudaha waayahay waa mahadsan tahay wasiir iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan u gudbi doonaa dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal magacaygu waa faarax jimcaale barow waxaan ku sugnahay magaalada beledweyne wasiir waxaan ku weydiinayaa dadkii ay celasha ay ka duugeen al-shabaab ma loo hagaajiyey faarax waa mahadsan yahay waa su-aal fiican annaga markii aan dagaalka bilownay al-shabaab dhibaataday geysteen waxaa ka mid ahay ceelashii ay gubeen ceelka bukure iyo ceelka teedaan dagaalkoo socda ayaa shaqada la bilaabay saacadihii ugu horreeyeyna waxaa la howlgeliyey maalmihii koowaadba wiigii koowaad ba shaqeeyey ceelka bukure haddana waxaa laga shaqeynayaa ceelka teedaan oo gabagaba maraayo cillad farsamo imaatay oo ceelkii labaad uu dumaya markii la sameeyo laakiin riigii wuu taaganya ceelka dowladdana waxaa qorsheedu yahay inay gacanna mataqaana dib waxnada ku samaysa gacanna mataqaana development iyo horumarinta al-shabaab dhibaatada geysteen inaan ka shaqeyna waa waajibaadkeena shaqadu waayahay waa mahadsan yahay dhegeystahaas wasiir meelaha dhibaatada ay ka dhacday waxaa ka mid ah degmada buulaburde marka buulaburde waa tii la burburiyey buundadii weyneyd ee caanka ahayd maaragta isku xiraysay hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka magaalada dhex maraysa buundadaas maxaa idinkaga qorsho ahaa
buundada waxaan buulaburda waa buundo weyn oo taariikh iyo gobollada dhexe isku xirto waa buundo halbowle ah sababta loo jaray oo sababta loo jarayna waxay ahayd sabab istraatiijiyahoo alqaacidadu ay ku beegsanaysay horumar ka socdo ama howlgallada ka socda gobolka hiiraan si aan loogu gudbin galbeedka annagoo marka ay sameeyeen tilaabtaasna waxaan dalbanay dowladda federaalka iyo dowladda statetka iyo hay-adaha internationalkaaba in jawaab deg dega laga bixiyo hay-ado samafal oo ka shaqeeyo horumarinta ayaa naga ballan qaaday inay sameeyaan madaxweynaha statetka ne uu kala hadlay cid walba mataqaan shaqadaas iskala heed annagana waxaan marsiinaynaa meel fiican waxaa hadda nagala shaqaynayo hay-adda liatistry mashruucaas gabagabow marayaa injineeradii iyo desaynkaa la samaynaya waa la balangareeyey waxaa la samayn rabaa in lasoo xayisiiyo kambaniyadii ka shaqayn lahaa iyo janwarina buundaa shaqadada bilawsaan rajaynana insha allah waa tahay dhegeysto kale ayaa doonaya in uu su-aal ku weydiiyo magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south suudan jubba martida barnaamijka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabelle iyo daadiyaha barnaamijkaba aad baa idiin salaamay mudane wasiir maalintii shalay ahayd madaxtooyada hirshabelle iyo golayaasha kala duwan ee dowladda hirshabelle waxaay deegaanka maqokori oo ka mid ah deegaanadii ugu horreeyey ee xaq udirarka iyo ciidamada xoogga dalka ay ka xoreeyeen al-shabaab uga dhawaaqeen degmo buuxda kase kow magacaabista deegaankaasi dadku waxay la daalaadhacsan yihiin nolosha maxaad ugu tala gasheen soo kabashada dadka deegaanka sidoo kale degmada faca weyn ee aadan yabaala waxay dadku ku soo laabanayaan si tartiib tartiib ah deegaankaasi mana jirto adeegyo aas-aasiya oo halkaasi ka jira deegaanadan waaweyn ee laga qabtay argagixisada qorshe noocee ah ayay u diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabelle waa mahadsan tahay
saddex su-aal oo fiican waaye waa mahadsan tahay dhegeystaha south sudan igasoo ka soo hadlay haddii aan saddexdii su-aal aan ku kala hormaro degmada muqokuri waa shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha dejinta dowladaha hoose iyo deegaanada u qalma degmo in barboser garayaan iyo dalabkii madaxweynaha la weydiistay iyo degmadii deegaankeeda la xoreeyey oo dadkeeda xornimada sababaan in degmo laga dhigo marka arrimahaasoo iskaashaday oo isbiirsaday awgood madaxweynaha statetka ayaa soo gaaray deegaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana suuro gashay dadka deegaanku inay ka dalbadaan meesha ina degmo laga dhigo isla markaasna madaxweynuhu markuu qiimeeyey bobulationka degmadaas ku nool dadka deegaanka degmadaas baahida u qabaan iyo degmadu baaxadda ay leedahay iyo bulshada ku nool deegaankaas siay degmugu baahan yihiin waxuu ka aqbalay meesha inay degmo tahay wuuna ku dhawaaqay fulintii iyo waajibaadkii iyo dhaqangelintii degmanimada iyo daadejintii dowladda iyo dhismihii degmadana waxaa laga rabaa dowladda hirshabeelle iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose wasiir laakiin wuxuu ku weydiiyey dhegeystahaasi marka laga soo tago ku dhawaaqista degmada dadka deegaanka dhibaatooyin sida abaaro iyo maaragtay colaadahaasi ayaa aada u saameeyay marka maxaa wasaaradaadu ay ka qabatay nolol ahaan
wasaaradda wasaaradda waxay qabatay dadka horta alqaacida in laga xoreeyo ayaa waxay tahay hawsha ugu culeyska badan hawshaas waxay u baahan tahay dadkii oo la abaabulo iyo logistic dagaalka waxay u baahan tahay in dadkii deegaanka loo abaabulo dadka inay la dagaalaan fikirkii in laga bedelo laga wacyigeliyo oo argagixisada dadku inay isku tashi sameeyaan ay dagaal ay dagaalka u wada diyaar garoobaan deegaanka markuu xoroobana saddex shay ayaan uga qorshaysan in biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada ay ka fulgaan deegaanka hadda maxaas iyo matabaan oo bilihii ugu dambeeyey xur ahay waxaan ka fulinaynaa mashaariicda layidhahda deegaan bile oo lagu horumarinayo bulshada qaybeeda kala duwan matabaan tuulada la yidhahda takaraale tuulada la yidhahdo gerijir iyo tuulada la yidhahdo beergadiid iyo townka magaalada matabaan waxaan ka fulinayaa mashruuc deegaan bile la yidhahdo oo wax kastoo bulshadu dalbadaan lagu dayactirayo hadday tahay ceel hadday tahay iskuul hadday tahay xafiis dowladeed hadday tahay m c h hadday tahay waddo hadday tahay nalka ku shaqeeya qoraxda mashruucaas waxaa la yidhahdaa mashruuca kasoo kabashada xasilinta loo yaqaano ayuu kasoo jeedaa mashaariicdaas waxay sabab u sababaysaa in al-shabaab dadku ay ka raystaan ay mataqaana ka kasoo kabtaan aadan baal waxay ku jirtaa maalmo kooban gacanta dowladda oo ma afarba saddex maalmood ah maalmihii ugu dambeeyey dhibaatada soo gaartayna waxaa kowkeeda ceelkii biyaha in laga xiray dowladdu waxay ka shaqaysaa ceelkii biyaha in dib loo loo shaqo geliyo dowladdu waxay ka shaqaynaysaa in station booliisku shaqeeyo dowladdu waxay ka shaqaynaysaa in maamulkii degmadu shaqeeyaan dowladdu waxay ka shaqaynaysaa in hay-adaha samafalka gurmadka u fidiyaan oo loo gargaarka loo fidiyo dowladdu waxay ka shaqaynaysaa inay macaawino soo gaarsiiso dowladeed bulshadana lagu soo laabo bulshaduna ay mataqaanaa shaqaysato danaheeda howlaheeda iyadoo xorna ka shaqaysato waa tahay waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabelle dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa in aan fursaddiisa siiyo soo dhowow walaal magacaygu waa cabdiwahaab maxamed garabey kama soo hadlaayo gobolka ohaayo gaar ahaan magaalada colombos islaan kabacdi waxaan rabaa inaan su-aalo gaagaaban wasiirka weydiiyo waxaana rajaynaa in uu noogu jawaabi doono hadduu ilaah yidhaahdo su-aasha koowaad degmada jallas waxaa ka dhacay qarax aada u weyn halka uu qaraxa ka dhacay waxaa ku yili goobo ganacsi iyo dad dan yar oo halkaasi guryo ku lahayo degnaa dhibaatadii soo gaartay ganacsigii iyo dadkii danyarta ahaa boqolkiiba toban ayaa dib u dhistay guryahoodii ama goobahoodii ganacsi inta kalena duruufa u diiday waxaa suuragal ah haddii in wax laga kaalmeeyo inta kale ayaga ay ku darsa lahaayeen dadkaasi guryaha kale iyo meelaha kale dulsaarka ku ah guryahooda dib u dhisa waaye dowladda hirshabeelle dowlad goboleedka hirshabeelle inay garab istaagaan ama wax gaarsiiyaan maxaa ka hortaagan su-aasha labaad elboorka degmada ma shaqeeyo waana u diyaarsan yahay inuu shaqeeyo oo diyaaraduhu way kusoo degaan wasiir eeraboorka degmada jallaqsi inuu dadku adeego sida kan buulo burto oo kale maxaa hortaagan waa mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantahay horta dhegeystahaas saaxiibkey waxaan u malayna adoo minnesooto jooga ayaa soomaaliya waxaa ka jirana aadan fahamsanayn wax yar hadday aan kula kaftamane adoo minnesooto jooga waddan nabad oo horumari jooga ayaa mataqaanaa dadkii jallaqsi deganaa oo dhibaataysnahay waxayna qabin aad aad ku sheegaysaa horta maamulka degmada jallaqsi hay dambe arrinta dadka qaraxyadu gaareen oo qaraxa ka dhacay degmada jallaqsi dadka markay dhaawacmeen diyaaradan kusoo qaadnay waxaan geynay staal digfeer waxaan ku daaweynay dhaawaci intay dhaawacantay intay dhimatana loo naxariisto waxaa duq degmada ku dhintay guddoomiye hore degmada ku dhintay dad badanaa ku dhaawacmay guryaha ku dumayna oo ku baaba'ayna waa guryaha ama ganacsiga ama dad deegaanka ay lahaayeen deegaanka waxaa ka maqan in dowladdu ama baawur ku timaado ama diyaarad ku timaado waa sax laakiin deegaanka waaba dadku deegaanka u baahan ba in la xoreeyaba oo hadda dowladnimada la gaarsiiyaba maamulaa ka jiro ciidamada admisa ku sugan Djibouti laakiin deegaanka dawladdu intay balbe ka timaado baawar kuma imaan karto ee intay diyaarad soo raadaan kuma imaan karto inta badan garoonkuna intay wuxuu u baahan yahay laga shaqeeyo garoonka buuliburdo ee maamulka degmada iyo ama ay Djiboutiyaanka ka shaqeeyaan garoonkaas mataqaanaa jallaqsan sidoo kale waa laga shaqeeyey laakiin ma dhammaystirno wax problem ma jiraan laakiin dadka jallaqsi ayaa la rabaa inay garoon gacmooda uga shaqaystaan oo ay shaqadaas qabsadaan waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo soo dhowowla anigoo ah xuseen cali caamir oo jooga degmada balcad wasiirka arrimaha gudaha waxaan weydinayaa maxaa kaga qorshaysan isbaarooyinka yaalla ee markaasi dadka lagu dhibaateynayo ama dadka lagu waxyeelayo maamulka maxaa kaga qorshaysan maamul ahaan isbaarooyinkaasi waa mahadsan yahay waa muhiim laakiin inuu balcad joogin aan u malaynaa uu ka maqan yahay because balcad isbaarana ma jirin isbaarooyinka maamulka ayaa tilaabo ka qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo madaxweynaha statetka oo degmada balcad cadalo ku suganaana go-aano laga soo saaray maxkamadda ciidamada qalabka sida ay markhaati ka tahay isbaarana ma ka jirta hirshabeelka ma jiri kartaba go-aanada laga qaatay ay qayb ka tahay waa fayska ku xiga al-shabaab in isbaarada iyo caqabadaha lagu xaliyo dagaalka shabaab lagu jiro dagaalka labaadna waxaa ah waxyaalaha noocaas oo ka hadlaya marka sababta hadda ay balcad isbaaro maali kartaba isbaarooyinka laga sheegay balcad iyo erideeda waxaan u malayna waktigii hore iyo hadda la isku qaldaa hadda maba ka jirtaba insha allah waa yahay ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aal muhiim ah wasiir meelaha laga xoreeyey al-shabaab ku jira gacanta maamul goboleedka hirshabeelle waxaan ognahay in awalba ay abaare ka jireen abaartuna weli ay jirto marka gargaar bini aadanimo ma la geeyey haddii aan la geynina goorma ayaad filaysaan in aad wax ka qabataan arrintaas oo aad geysaan
waa la geeyey inta badan waa la geeyey maalmaha maalmaha alxore magee meelihii hore xorta oo dhan waa la geeyey gargaar waxaa ka mida meelaha la geeyey beledweyne waxaa ka mida maxaas waxaa ka mida buuloburdo waxaa ka mida balcad waxaa ka mida warshiiq waxaa ka mida cadalo waxaa ka mida rulurgood nuur dugle raagaceelle degmada waxaanoo dhiman hadda maqohurian ku sugannahay iyo aada iyo baalon xale aan ku sugnayn iyo meelo lamida sida raagaceeloo kale hadda mataqaana la rabo in la seefgarayo oo hawsha ku socoto marka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo baaq aan raba inaan u diro hay-adaha samafalka oo ka shaqeeya soomaaliya khaasatan hirshabeelle deegaanada la xoreeyey in gurmud la gaarsiiyo meel kastoo ay yihiin degmooyinka hirshabelle oo dhan aadii baalaa ugu dambaysay waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha ka shaqeeyo caafimaadka kuwa ka shaqeeyo waxbarashada kuwa ka shaqeeyo developmentiga kale horumarka dhismadaha waxyaalaha loo baahan yahay oo dhan inay shaqooyinkoodii qabtaan inay shaqeeyaan anagana waxaan garab istaagi doonaa oo si kastay ku shaqey karaan insha allah aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan daahir guure karoore oo marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabad gelyo